maanta xaflad ugu weyn baan samaynay xafladdaasna waxay wax taraysaa siddeed kun iyo lix boqol oo arday toddobiyo toddobiyo lixdan milyan baan ku bixinaynaa sidaan xildhibaanka u noqdayna haddee culays badan iyo halgan badan baan gelinay waxbarashada carruurta toddobaatan iyo saddex kun oo arday baan tababarnay lacagta ku baxdayna waa half a bilyan marka waa deegaanka iyo xildhibaanka ugu howlkarsan xaggaas waddanka oo dhan ma jirto xildhibaan kaleeto oo intaasoo arday waxbaray intaasoo lacaga ku bixiyey aqoonta iyo horumarinta dhallinyarada xaafadda dugsiga sare iyo jaamiciinta jaamicadaha labada qaybood waayo dugsiga hoose lacag ma bixiyaan dugsiga saraa lacag lagu bixiyaa iyo jaamicadaha kuwaasaan garab qabannaa haddee baaqiyad uma baahna reer kamkunji way indhahooday ku arkaan dhegahooday ku maqlaan isbeddelka aadka u ballaaran ee weyn ee ka dhacay xagga dhismaha xagga horumarka xagga xorriyadda iyo xagga taageerada intaba boqolkiiba boqol baan sare u qaadnay markaan xildhibaanka noqday shan boqol iyo shan iyo sagaashan arday baa la siin jiray baasariga afar milyan oo shilin bish sanadkii maantana waa siddeed kun iyo lix boqol baan bixinnay iyo lixdan iyo toddoba milyan waxaa waa kaaf iyo kala dheeri aad habeen iyo dharaar bay kala tahay dhismaha xaafaddana waad aragteen magaalay noqotay lagu soo hirto oo ganacsi badan leh dadka soomaalidana khaas ahaan haddaan la hadlo waa xildhibaanka keliyay ku leeyihiin magaalada nairobi marka waa inay u soo baxaan oo ay kursigooda daafacdaan yuusuf damiinun buu ka yahay waan u hayaa laakiin se xilka ayagu saaran yaho codka haysta midda kalena waxaa weeyaan isbeddelkan dhacay wakhti aan ka fiicannahay xagga dhaqaalaha dhaqaalaha soomaalida wuu ballaadhay meel kastaan ka muuqannaa tiradeennu way korodhay ganacsigeenna iyo iyo nolosha nolosheenna way korodhay marka waddankan qayb baan ku leenahay qaybteenna aan ka qaadanno oon soo baxno shan iyo toban sanaan iminka wadnay shan iyo toddobaatanka kun ee arday shan iyo tobankaa sana ayaan taageernay qaarkood jaamiciin weeyaan qaarkood waa waa macallimiin qaarkood waa injineera qaarkood waa takhtarra ilaa hal nus bilyoon ayaan ku bixinnay